bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal hamiin fayla waliba ha ka dhawaada sanaqodwada warkaana hamiinama kuwa shoonka door kuran sirlakuweeladii amni darada xakabadatay degmada marka ciidamada dowladda howlgalka wada shabeellada dhexe booliska beledweyne oo sheegay inay diyaar garoobeen amniga doorashada booliska dowlad deegaanka oo fagaare ka gubeen heshiis far badan u k oo maalgelin ka sameeytay degada berbere ee magaalada ee maamulka somalilan akhbaraadka bannaanka warkaan haminaba iska dhigi doontaanna qaraha khasaare jeysada oo kudhiyay masaajidka al afghanistan iyo muhaajiriin ka sugan gudo liibiya oo wajahaya xaalad adag dhegeystayaal weliba hamiinamo jamaacad taariikhdan ee ka beeganta tumi shanta bili ee tobnaad lama ogolaatikooda ha ka dhawaada qodobda warkaan haminamo faahfaahsan gabalaa qodobkan ka horreeyay warkaan hamiinamo guddoomiyaha magaalada marka cabdulaahi cali axmed waafo iyo qaar kamid ee ku-xigeenadiis weliba jeeka xarunta maamulka degmada kulunka la qaadeen odayaasha dhaqanka degmada kulankaas oo waliba diiradda laga saarayay ee arrimaha amniga iyo weliba guud ahaanba horumarka ku socda degmada marka ee deegaanada hooskooda odayaalka dhaqanka waliba ku hadleen inta kulanka uusi socday falalka amni darada ee maalmooyinka inka dambeeyay magaalada kudhiya iyo dan markaasi maamulkan ka baaqeen in walla ku qabada guddoomiyaha magaalada marka weliba kulanka kuka hadal usoona sheegay in la aqbalo koorno amni darada baahsan ee ku socota magaalada usoona sidoo kale sadanka dhaqsi badan lanka horseeda arrintanka dhawaq walina kale uun ka baaqay laamaha amniga weliba bulshada magaalada in si wada jir ah aan isku kaaladaan odayaalka dhaqanka dhanisho kaalin weyn iyo ku qaadadaan dhanhii kale taliyaha qeybta labaatan toddobaad ee ciidamada xooga dalka genaraal maxamed axmed tradisho waliba kormeyl shaga ka maray fariismo ciidamada xooga dalkiyo kaleyn gobolada shabeellada dhexe miilas deegaanka xaaji cali iyo degmada warshiiq weli kale inta kormeerkuusi ka jarayay saraakiila ciidamada xooga dalka kala dardaarmay inay markaasi iyo xoojiyaan howlgalada lakabaadaga oo al-shabaaba wali kale waliba faday inaana santusa shacabka inaysan lama jibaartan howlgalada lakala dagaalamahaya cadowga cumada soomaaliyeed ee al-shabaab ee neeri jenaraal maxamed axmed reedisho taliyaha qeybta labaatan toddobaad ee ciidamada xooga dalka waliba saaso kale kormeerka seeday xeerada deegaanka qaladhow ee ka howlgalayaan ciidamada amisom gaar ahaan saktarada shanaad ee ciidamada burundiga walin la qaaday kulan gaara oo diiradda laga saaraya sidii lanlaxaa jooda lahaay ee howlgalada ka dhanka ee al-shabaab islamarkaasna lakahor lanka horeyn lahaayay deegaanada markaasi iyo galanto ka hayan shabeellada dhexe weliba la qaaday kulan gaar ah ee ciidamada amisoms aan markaasi laba jibaaro howlgalada lakala dagaalamahay al-shabaab walin kaloo markaasi isla hadal qaadnay taliyaha qeybta laba toddobaad ciidamada xooga dalka genaraal maxamed axmed redisho iyaana sheegay in dhowaan howlgalka howlgaladii ku socday gobolada shabeellada hoose lakadeeri gulal weliba magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan tobabarlanka gabagabeeyey saraakiil ku tirsan booliska gobolka hiiraan iyo xubno kumid a ururada bulshada rayidka ee aanasoola laka baraday sidii lanka qeyb qaadan lahayo sugowka amniga ee doorashooyinka tobabarkan weliba biyaaya saraakiil ku tirsan ciidamada booliska wali ku qeyb galay taliya ku-xigeenka ciidamada booliska hirshabelle korneel xasan kaafi maxamed ibraahim iyo taliyaha qeybta booliska gobolka hiiraan korneel isaaq cali cabdulaahi iyo weliba saraakiil kale ku tirsan ciidamada booliska iyo amisom taliyaha qeybta booliska gobolka hiiraan korneel cisaaq cali cabdulle weliba sheegay in saraakiil lah la tababariyo noqdo doonahaani ku qeyb qaadan lahayo sugowka amniga doorashooyinka aqalka hoose ee la qabda doona magaalada ee beledweyne weliba hadalshii intaas ka daray in markaasi ciidamada booliska beledweyne ka dadaalo doonaan in wal amni dare ah iyo inkudhin muddada kooban ee socota doorashada golo shacabka magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan waliba ku mid ataa goobo laka aste in la qabado doorashada golo shacabka wayna ku socda diyaargarowkii inka dambeeya doorashada dhinihii kale hay-adda cadaalada gobolka ee faafaan iyo hang maamulka magaalada jigjiga weliba si wadajir ee labaatan kiilo oo heshiish eh iyo markaasi aan ka gudbeen duleedka magaalada jigjiga ee xarunta dowla deegaanka soomaalida maandooriyaalkan xeeshiishada weliba markaasi howl iyo sameeyeen howlgalkii sameeya ciidamada booliska iyo haqowdana todobanan oyo markaasi ganacsaday weli kale heshiis swadajir lanka heshiiska si swadajir lankuwa duleedka magaalada jigjiga hay-adda cadaalada gobolka faafaan iyo hang ee maamulka magaalada weliba qaar kumid a saraakiil ah ciidamada booliska dowla deegaanka soomaalida weliba dhalinyarada aan ka digayn inuu isticmaalaan maadulaalkan shadu islamarkaasna ee dhalinyarada isticmaal tallaabadu qaado doono qof walibana halakaqawada isticmaalo ama kaganacsadow ciidamada booliska dowla deegaanka soomaalida weliba dhowr jeer iyo goob fagaare ah kagubeena maanduuriyaalka shalduban ee sida khamriqa heshiiska saasoo kale la xukumay dad badan oo markaasi ku ganacsaday dhegeystayaal warkaminama idaacadda reeda beere dhegeystaha tartana akhbaaraadka banaanka akhyaaraad inkiraan tobnaan qof oo ka dhamaday inku badanna weliba ka dhaawacna kadib markii qarax ku dhiyay gudo masaajid shiicada ee magaalada kandar ee koonfurta afghanistan sidoo sheegahan mas-uuliyiin hogaamiyaasa goboladaas qaraxan oo d j ka jamaadaha hayti weliba ku dhiyay masaajid kabiba fatima oo masaajidka inkawing ee markaasi ka ibaadeysan shiicada ee magaalada kandahar afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha afghanistan khayr sayid coste waliba bartiis twitterka ka eraya waliba ku-xidhna inayna dheegna in qaraxa isku dhihi masaajid ka jiran walaalo shiicada oo kayaalah degmada koowaad ee magaalada qadahar milason iyo kasheehiden kun ku dhowaan eedan tir badan ciidamada gaarka e ee daalibaan waliba deerana aaga qaraxa uu isku dhihi si markaasiyo ogaadan sida iyo walaan dhiyangyana usu sii raaciyay afhayeenka dhinihii kale boqolaal muhaajiriin oo iyo ka jaran xabsa ee inazar ee dalka libiya weliba ka noolina xaalad adig kadib markii dad koran dhaafeen kun qof oo aruur badan shoo ka jiran la kahiri meelaasi iyadoo markaasi howlgalkan laka ambaare howlgalkii ambaareyti hay-adda xuquuqda aadanaha ilaaliyaha ilaaliyaalka habsiga ee anzara ee mas-uuliyiinta libiya weliba ayaa sheegan in muhaajiriintan siiyeen cunto hooy iyo daryeel weliba caafimaad laakiin muhaajiriintan waliba ayaa sheegeen in qaar kumid ah iyo anhaysana daryeel welina iyo ambaaq labadan toddobaad ee lahdhaafi weliba mas-uuliyiinta magaalada tripoli iyo hirana kumanaan muhaajiriin wayna howlgalkan ku dhaladay dhimasho dhowr iyo tahriibyaale libiya weliba horey ka dhawaaqday boqol oo kun oo muhaajiriin sidii la sheegay turkob iyo samaytii qaramada midoobay welina inta badan hakujeedana africa saharoosha hoose dhegeystayaal welibaan taniyan ka dhan warka haminama idaacadda raadiyo baydhaba intii war lamida kan lamida diban kulmaana saasuin wadgelo asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu